ka hadashay hadal u dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kaga hadlay arrimo ay ku jireen somalilan waxayna somalilan arrintaasi ku tilmaantay mid meelka dhaca wariyaha magaalada hargeysa ee v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa warkan soo diray somalilan ayaa markii ugu horreysay ka falcelisay hadal dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu kaga hadlayey arrimo ay ka mid ahaayeen somalilan wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo xalay hadal ka jeedinayay kulan ballaadhan oo ay soo abaabushay jaamacadda new generation ayaa ku tilmaamay ayaan darro dhawaaqa ka soo yeedhay mas-uuliyiinta soomaaliya marka waxa aan leenahay dhammaan dadka reer soomaaliya iyo mas-uuliyiintoodaba somalilan caadifad kuma dhalan ninkii yidhaahda caadifad bay ku dhalatayna waa nin xaqiiqada indhaha iska qabanaya waxaan leenahay somalilan jibo kuma iman somalilan cidi kuma khasbin waa dareen bulshada ka yimi waa dareen ay bulshadu goosatay waa mabaadii aasaasi ah inay madax bannaanaadaan oo aan cidi ka noqonaynin hadday ictiraafku intuu doono gaadhayo ictiraafkuna waxaan aaminsanay waa himilo qaran waanu u dadaalaynaa dhammaantayona waa isku duuban waanu gaari doonaa insha allahu tacaala wasiirka oo ka mid ahaa xubnihii wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ku jiray ayaa hadalladan ku tilmaamay kuwo meelka dhac ku ah shacabka somalilan waa markii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta somalilan iyo soomaaliya ay warbaahinta iska weydaarsadaan hadalla ay isugu jawaabayaan tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii ankara